بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الذي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بعد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada anigoo idinku salaamayo salaamta islaamka rag iyo haween wixii akhyaar ah oo meeshaan isugu yimiday waxaan dareemaa isu imaadkaan maanta muxaadarada la isugu yimiday inay muxaadarada arrintaanu ka badato kana weynaato arrintuna ay aada usii ballaaraato laakiin waa darakartiyo dhulka aan joognana waa yurub waktigii la arkana hoolalka iyo guryaha lama helaayo qofkii maanta ku soo talagalay inuu ka soo qayb galo oo imaan waayey ama saacadda ma yimidna waa u cudur daarayna maxaa yeele waa dara karnaa dhulkaan dhibaatada jirto iyo cariiriga iyo jidadka siday yihiin marka dadkii ka soo qayb galay ee meelo dhaadhaar ka yimidana abaal allah ka mariyo kuwii joogay ee abaabulena khayr badan allah siiyo intaa kabacdi intaas kabacdi waxaan rabaa mawduucaynu inaan usii dhex galno mawduuca intiisi badnaa sheekh cabdullah ayaa noo qayaxay waxa noo soo haray waa wax aada isaga yar laakiin anigu waxaan jaanibka saarayaa laba mawduuc oo keliya mawduuc waxa waaye habeenka la guri galaayo oo wiilka iyo gabadha inay guri galaan ay ilaahay ou qadaray hawsha ka bilaabato laydhaha weliimatulcursi ama loo yaqaano zifaafka ama af soomaaliga loo yaqaano arooska iyo wixii ka dambeeya oo markay isguursadaan wiilkiiyo gabadhii xuquuqda ay isku leeyihiin iyo sida loo dhaqmi lahaay iyo guriga muslimkaa sidau ku dhismi lahaay iyo waxyaabaha labadooda looga baahan yaha xagga shareecada islaamka labadaas mawduucuna rabaa inaan kusoo koobo insha allahu tacaala haddii aan ka gaari waayana wixii ilaahay naga waafajiyo haddii aan xaqa ka sheegno waxaawaaye xaqa allahana waafajiye ilaahay baan ku mahadihaynaa haddii aan gafnana ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanayna bismi illahi raxmaan raxiim midda ugu horeyso ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi markau ka sheekaynayo ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى يقول آياتك إلهي وحا كمدا إلى إذن أبوري نفتيني أو كأبوري زوج زوجك شيخ آيات نقدر جي إلى تهي شيء لبقى فوضى أما واحد لبقى فوضى لمان إلى سفرد أهين marka haddii ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi min anfusikum naftiinni ayaan ka abuuray oo waad ka warqabtiin aadam waxaa laga abuuray xaawo haddii la dhihi lahay ninkii waxaa laga abuuray basharka aadam xaawona waxaa laga abuuray meel kale ayaa laga abuuray waa la kala tegi lahay sida kitaabada tafaasiirta ay qabaan ibnu kasiirka markau soo qaada wuxuu leeyahay low ay xaawo ahaa laheeday jinni ama ay malaa'ig ahaa laheeday laislama nooga kalen maxaa yeele dabciga isdiidaayo labada qofood inay maalmo isla joogaan waa suuragal laakiin inay isla wada noolaadaan oo kale jinsiga ma suuragelayso marka ilaahi wuxuu yihi min anfusikum min aayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha inaad ku xasishaan oo aad tagtaan oo aad meel xasil ku noqotaan ilaahi hadda wuxuu yihi wajacala baynakum mawadatan waraxma dhexdiinii waxaan dhignay kalgacaal kalgacayl mawadda waa taqaanin waa kalgacayl iyo raxmad naxariis ninka inuu haweenkiisa unaxariisto haweentu inay raggeeda unaxariisato inay owlaadeeda unaxariistaan waxaa la rabaa guriga qoyska mugga la dhiso inuu ahaado guri kalgacayl ku dhisan yahay ee ma la rabo inuu noqdo guri cadaab ku dhisan soomaalida qaarkood waxay isku soo habaaraan waxay yidhahdaan habaar uma dhimayden gurigaad usoo dhuumandheeri soomaaliga dadka aada u yaqaanaa garan karo gurigaad usoo dhuumandheeri waxa waaye gurigii inaad gashana waa rabtaa waana ka baqeen markaas dhinacna ma fiiriya lowrgirada ma seexata ilmihi ma seexdeen marka haddaad gurigaadi ka cabsanayso hadda musiibo kugu dhiman ma jiraan marka waa laysku habaara waxaa ladaa gurigaad usoo dhuumandheeri macnaa qoorta usoo taag mar haddaad joogto gurigii ma gashaa mase ma geshid waa musiibo waxaa la sheegay nin habeen isagoo gurigiisii banaanka ka taagan ayaa rag intay soo casheeyeen oo reer kale ka yimideen ayagoo guurayna ku soo maray markaasaa la war maxaa meesha ku taaganta lanaha markaasu naxo wuxuu yidhi hayo hadda maqribkaaga soo istaago waxaan leeyahay gabadh intay kaa seexatay aad tagtid hadda xaaskiisa hadduu saas uga baqaayo guriga haddii la taga maxaad garan kartaa caawo ilaahay mawadada iyo raxmada uu sheegay guriga marka mawadada iyo raxmada ilaahay sheegay waa wax jira oo xaqiiqa ah laakiin maxaa nala kaga baahanya jidka ilaahay haddaan raacno gurigu waxau noqonaa guri kalgacayl ku dhisan raxmadina ay kusoo degto laakiin guriga markaan aasaaskiisa koodaad ku dhisno wax macsi ilaahaya kala god meelo qaarta kala qaarqaara dadaan isoo noo karin balaayo haddii guriga lagu dhiso gurigaasu mawado iyo raxma iyo naxariis ma naqanaa ilahay markuu ka sheekeynayo masjidulmiraar waatuu ka sheekeeya afaman asasa bunyaanahu calaa taqwaa masaajid lagu dhisay taqwada ilaahay ma wax laga mid naqan karaa mid lagu dhisay calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bih mid lagu dhisay guri maaratay weli maaratay naar qar agteeda guri laga dhisay ama maaratay halaag lagu dhisay guriga haddii cawada koodaad macsida ilaahay lagu dhiso oo marka laysoo imaanayo aan ilaahay laga baqin oo markii gurigii ninkiiyo naagti la yidhaaha laysu doono sida hadda uu sheika noo sheegay oo kaleeto la yidhaahdo gaalo maxaa calaamo u ahay inti gaalo sifaad u aheeday intaan soo guursano aan dhahno guri islaamaan ku dhisno mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay qof kaa weydiiso shareecada islaamka shay laakiin shaygaas ay ku weydiinayso waxay ka soo qaadatay gaaladay ka soo qaadatay markaas waxay ku leedahay waxaan rabaa cawo in gabadhayda la guri geeyo laakiin gabadhayda markii la guri geynayo taaj inaan u saara maxaa shareecadu ka qabtaa taaj inaan u saara maxaa shareecadu ka qabtaa quruxduu ka mid yahay taaj waa taqaaniin waxaan hadda dadku ay gabdhuhu ay qaataan annaga hadda waxaan naqaanaa culammadu waxay u bixiyeen asay maxaa gabadha asaya loo gelsha mara yaro cado oo khafiifa oo jirkeeda ka muuqdo marka gabadh asay loo xiray waxay ku leeyihiin gabadhayda asay ma xiri karaa war mara cad annaga waxaan baa xiri jirnay gabadha nin ka dhinta waxaa la jira gabadhaas asaayaa saara marka gabadha cawada guri gelaysay ayaa la taaj laga saara asaayaad buu saarta adaa u saadiyaba guriga markee waxaad buu saadisay balaayaad u saadisay sidii gaaladii aad usoo tala gashay guriga waxaa rabtaa marka inaad tiraa inuu dhisaadaan rabaa waxaa la yidhahdaa gabar ayaa nabiga u timid sida xadiidka caaisha laga wariyahay bukhaariga juska sagaalaad fatxulbaari ayay waxay ku warinaysaa xadiid caaisha laga wariyay gabar ayaa waxay tiri nabiga u timid reer ansaara gabadhi baa waxay tiri rasuulka ilaahayow gabadhi aniga aan dhalay nin baan u guuriyey gabadhayda ninkaan u guuriyana waxaa ku dhacday jirro oo laydhaa qurxa macnaha jirradan oo madaxa bulumbulyada iyo waxyaabaha gala ayaa gabadhi ku dhacay timihii baa ka bideen marka waxay tihi gabadhayda timaha ma u xariiri karaa oo timo kale ma u saari karaa nabiga muxuu ugu jawaabay alayh salatu salaam nabigu wuxuu ugu jawaabay lacana allahu lwaasilata walmustawsilata lacanada ilaahay ha ku dhacdo midda timaha xariiriso iyo midda loo xariiriyo haddana waad kaga qabtiin gabar cawada la damcayn la gurigeeyo horta waxay raadiyaan magaalada waxaa leeyahay timagu buruuka fiican waad kaga qabtiin kulligin buruuka la yidhaha gabadhan cawada in buruuka loo saaraa la qabaa nabigan wuxuu leeyahay timaha la xariiriyo midda xariirisa iyo midda loo xariiriyada lacanada ilaahay ku dhacno weliba waxay gabadhaas xadiidka laba riwaayo ka lahaaye riwaayadaas caaisho ayaa waxay la gaar tahay ninkaa waxau jeclaaday in gabadha timaha loo soo xiriiriyo baabka bukhaariga kitaabka wuxuu leeyahay hadduu ninku gabadhiisa ama xaaskiisi amro shay macsi ilaaheeya ma lagu raacaa laguma raacayo marka inaan lagu raacayna xadiidkaas uga deliishana imaama bukhaari xadiidkaas waxay u deliishana imaama bukhaari inaan lagu raacayna maxaa yeelay gurigiiba haddaad gabadha tidha cawada timo ayada aysan lahayn ha la ii soo saaro nabigaynina uu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu lwaasilata walmustawsilata oo gabadha waxaa waaye marka waxaan ognahay rasuulka ilaahay waayo cidda habaaramayso oo lacanada tuurtay lacanada oo rasuulka ilaahay tuuray meel cidlaa miyay ku dhacaysaa qofkii sifadaas ay ku sifooda sow lacanada rasuulka kuma dhicin marka gabar ama guri qof lacanada rasuulka ilaahay ay ku dhacday ayaa cawda laguu guri karay maxaad faa'iidaha dasha gabar lacanada rasuulka sidato ayaa gurigaada lagugu keenay marka maxaa faa'iidaha qofkaasu helay sow musiibo ku dhacday maaha waxaa kale tadoo dhacda waxaa la yidhahdaa dacwada waa waajib haddii qof loo duceeyo oo la waco oo aroos laga wado nabiga wuxuu yidhi allaa duciya axadikum falyujibhu qof idinkiidin kamid a haddii la waco arooska laga waco waa waajib ha aado riwaayada bukhaariga ayaa sheegayso maxay culimmadu ka qabaan marka maadaama ay waajib tahay in la tago culimmadu maxay tafaasiir ka bixiyeen tafaasiirta ay ka bixiyeen aad ay u fara badan tahay ilaa la gaarsiiyey soonka qofka maalintaas ou sooman yahay haddii uu sunno yahay ee lagaa waco meel aroosa waxaa qofka waajib ku ah xataa sunno maaha waajib waxaa ku ah soonka sunnada inuu furo haddausa soonka asuusan ra- soon ramadaan ahayn soonka sunnada dadkaas faraxaysa inaad kala qayb gasho cunnada cunto marka soonkii sunnada ahay in la furo wuxuu waajibiyey waa arooska oo lagaa wacayo oo qofka walaalkaa ku yiri imaw culimmadu marka maxay yidhahdeen haddaanay meeshaasu ka dhacaynin wax munkara meeshaasu haddaanay ka dhacaynin wax munkara hadday meesha munkar ka dhacaayaan waa inaad ka dheerataa kana fogaataa bukhaariga juska sagaalaad saddex boqol iyo toddobaatan iyo toddobo waxaa laga fiiriyaa haddii aroos lagaa waco ee meeshii wax macaasiya aad ku aragtid maxaa xukunkeedu yahay wuxuu leeyahay hal yarjicu daaciya qof hal yarjicu madcuwa idaa ra'aa fii macsiyatin haddii ma naqan kariyaa qofkii la wacay arooska laga wacay meeshii hadduu wax macsiya ku aragyo ma ka noqon kariyaa waxaa la yidhi cabdullahi bin cumar oo taqaaniin radi allahu tacaala canhu ayaa waxa wacay abu ayuub alansaari ninka wax wacaayo waa cabdullaahi bin cumar bin caar cabdullahi bin cumar bin khadaaba wacaayo waxau wacaa abu ayuub alansaari aroos ayaga ay qabeenoo ku wacay markay guriga soo galay ayuu abu ayuub alansaari wuxuu aragay gurigii dhexdiisii wuxuu ku aragay masawiro ku dhegdhegan markaasu wuxuu yidhi inii akhshaa calayka wuxuu yidhi inii lam akhshaa calayka falaakin akhshaa calayhim wuxuu yidhi cabdullaahi bin cumarow adiga waxaanoo macsi ah guri aad joogto inay ka dhacaan maba kaaga baqaynayo laakiin dadka kale waa uga baqaayo dadka kale waa uga baqaayo ma guriga joogtaa masawiro iyo balaayo lagu sameeyo wallaahi aan ku dhaartay cunatiina bal la cunayo abu ayuub alansaari waa iska noqon markaasa cabdullaahi bin cumar taw uu wuxuu yidhi gabdhihii ayaa naga qaalib noqdeen gabdhihii ayaa naga qaalib noqdeen haddaan dhahno waxaan masawirada iyo waxaan xaaraantaa guriga ku samaynayna way ku samaynayaan ayagoo nala tashan marka waxay kutusaysaa haddii guriga wax macsiya aad ku aragtid inaad ka cararto inay imaanayso cabdullahi bin mascuud oo taqaaniin bukhaariga awalkiisa waxay ku taallaa juska sagaalaad baabunikaaxa ha laga fiirsho waliimatul cursiga meesheeda ha laga fiiriyo cabdullahi bin mascuud ayaa la wacay waxaa laga wacay waliimo weliimadii markii laga wacay gurigii soo galay ayuu gurigii reeda waxay ku arkay reerihiyo birbir masawiro ku dhegsadeen markaasuu reer maji- majidaadkii aad masawir ku dhegsaneyn markaasaa la nacam markaasuu yidhi wallahi inaanan cuntatiinaa cuninayn marka weliimatul cursiga lagaa wacay hadday shay macsi ilaahay ah lagu samayhaayo waa xaaraan waxaa soo arooray weliimatul cursiga kayfiyada loo sameeyo habka loo baahan yahay weliimatul cursiga markii la rabo in la sameeyo in gabadha laga farxiyo oo cilaan loo saaro oo dhar qurxoon la siiyo oo timaha loo shalleeyo oo gabdhuhu u heesaan oo gabdhuhu maaragtay waxyaabaha qaarkood qaadaan waa la bannaantaha shareecada waa u bannaantaha bukhaariga waxaa ku taala welibatul cusiga baabkiisa caaisha xadiid laga welihayo ayaa waxay leedahay maalin ayaa waxay tiri gabar ayaa waxaan u guurinay tiri nin reer ansaara ayaan gabar u guurinay gabadha markaan ninka reer ansaar u guurinay ee aan ka soo noqday ayaa nabiga wuxuu nagu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilan caaisha uu nabiga la hadlaa wuxuu ku yidhi yaa caaishata maa kaana macakum lahunna fa ina al ansaara yucjibuhunna lahwa wuxuu yidhi nabiga ilaahi calayhi salaatu wasalaam war caaishow maxaad haysaa oo lahwi ah macnaha wax lahwi ah oo dadka gabadha loogu heeso ma haysin oo gabadha ku farax gelisiin maxaa yeelay qabiilka reer ansaar waxay jecel yihiin lahwa ayay jecel yihiin qabiilka reer ansaar lahwiga ayay jecel yihiin marka waxay kutusaysaa gabadha in loo heeso ee la farax geliyo ee maaragtay gabdhuhu ay u heesaan marna lama diidin isla bukhaariga waxaa ku taala gabadh la yidhaahdo rubayca binta cawf oo aabaheed waxay la dhalatay mucaad ibna cawf iyo ninkaa cafra mucaafa ibna cawf waa nimankii abijaha abijahal dileen labada wiiloo dishay gabar la dhalatay oo aabaheed cawf la dhihi jiray ayaa areeskeeda waxaa ka soo qayb galay rasuulkeena mukhtaar caleyhi salaatu wasalaam sida bukhaariga ku sugan waxay leedahay gabadhaas meeshii aniga aan fadhiyey ayaa rasuulka yimiday markaasuu agtiiga fadhiisay tiri ayadoo gabdho reer ansaara ii heesaayaan oo ii gablaayaan gabdhahaas waxay ammaanayaan gabadhaas reerkeedii oo dagaalka ku dhinteen ilaan adeerkeed dagaalkaasu ku dhintay waxaa waaye dagaalka badana gacantooda dooday waxaa la yidhahdaa maaragtay ee, dagaalkaas ay ka qayb galeen ayay ammaanayaan gabdhaha waxay ammaanayaan baraambaro teganayaan gabadhaas reerkeeda nabiga agtuu ka soo fadhiistay gabdhihii mid kamida ayaa waxay tihi wafiina wafiinaa rasuulun yaclamu maa fii qadin waxay tihi waxaana dhex jooga rasuul waxaa biri dhacaayo og iyo waxay ataa maalin walba nabiga loo waxyoonaayo nabiga muxuu ku yidhi calayhi salatu salaam wuxuu yidhi laa taquuli kida ayuu maa taquuliina awaan wuxuu yidhi war aniga haydhay waxa biri yaallo nabiga ogaan jire waxaad tidhaha waxaad shalay dhahayseen iska dhaha oo macnaha odayaashii aad ammaanayseen iyo qabiil qabiilka iyo hawlihiinu ku socda marka gabdhuhu ka faytarinaya kitaabka waxaa sunnaa oy culamaada muslimiin isku waafaqsan yihiin gabadha in durbaanka yarka oo dafaha la yidhaahdo loo qaado weliba culamada qaarkood waxay ku daraayaan inaan la keenin gabadh qiinaada oo cod dheer ee meesha ka qaylaysa oo qabto maaragtay sida nayl oo kale codka ku tasho inaan meesha la keenin laakiin waxaa la rabaa gabdhuhu inay gabadha baraambur u tashaan una sheekeeyaan una maaragtay gabayo u akhriyaan nabiga waxaa lagu yidhi cala salaam markay xataa caaisha ku tiri waxay tiri rasuulka ilaahayow anagu haddaan tagna meesha maxaan dhahaynaa isagoo nabiga u tilmaamayo ayaa wuxuu yidhi waxaad tidhahdinayo xayaynaa xayaynaa maaragtay ataynaakum ataynaakum faxayaakum xayaakum wuxuu yidhi war waa idin nimo waa idin nimide waa idin salaana waa idin salaana dhaha sidaasoo kale gabadhi maaragtay ku farax geliya marka nabiga laftiisii inuu ka qayb galay ee uu tusaayo gabdhihii arooska goobteedii inta laysugu yimide asaga oo zifaafki tegay laakiin meesha hadday timaado wax macsiya inaana kitaabka ilaahay ku banaanayn culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin oysan kulligood ku wada laalaadin qadiiman wa xadiidan mid kasta arooska in loo sameeyo gabadhi zifaafka la farax geliyo ay gabdha farax geliyaan waa banaan tahay waxay kaloo kulligood isku waafaqsan yihiin oysan ku kala laalaadin wax maxrim ah wax xaaraan ah inaan meeshaas lagu qaban haddii layidhaha wiilal iyo gabdhaa isu imaana ama wiilal iyo gabdhaa tunis isu dhigana ama wiilal iyo gabdhaa inta laysku daraa laysku sii dayna ama gabdho qaaqaayana la keena ama waa laysku masawira waxaasoo yidhi shareecada islamka wax ka baxsan waa waad kaga qabtiin hadda markii la yidhaha wiil iyo gabadha saraysa kow waxaa la soo qaada taaj waxaa kaloo kamida inta la sheegay wiilka ugu qaabdarro badan gabadhi iyo wiilkii is aroosaya ayaa laleeyahay kaala idinku cayaarta noo bilaaba soomaalida hore waxay ku mahmaahi jirtay hibla xishoo darro waxay ka gaartay arooskeedii ka mashxaradaa marka waxaa la yidhi gabadhaas waxay xishoo darro ka gaartay arooskeedii ka mashxarada hadda midda hadda ka bayda kaga rab ee arooskeeda ayadii cayaarta bilowdaba maxay xishoo darro ka gaartay marka taasu aada xishoo darradeeda faraa uga baxday waxaa ka sii daran waxaa la yidhi wiilkiiyo gabadhiya dadkii lasoo hor istaajina markaasaa waxaa la toorta inta loo keena leehay isu geliye afka isu geliye markaasaa leehay weliba gabadha inaad ninka jeceshahay adiguna afka kala qaado isna marka afka kala qaado markaasaa gabadha dalqadeedii oo muuqato dadka ay masawiraayaan markaasaa waxaa la yahay inta ahaa boqoloo qofood inay gabadha inta afka kala taagto ninka afka u geliyo ama ay ninka u geliso waxyaabaha la keenay waxaa ka sii xun in la yidhaha farantiyaa laysu gelina faranti gaalaa laga keenay toortahan gaalaa laga keenay maaragta taajka laysu gelina kulli gaalaa laga keenay nabigeenu wuxuu yidhi alayhi salatu salaam man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofkii qolo shabaha ayagoo ka mid yahay marka haddaa tashbiiha gaala waxay samayn jirtay aada samaysay soomaaliya kamid bahayd marka ilan xukunkooda ayagaad kala qaadanaysaa xukunkay ayagu qaateen oo kala qaadanaysaa ilahay meel kale muxuu kuyihi markuu naga sheekeynaya suuratu maayida yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda walnasaara awliyaa minkum awliyaha ka dhiganina kuwa nasaaro iyo waxa lamida awliyaha ka dhiganina maxaa yeelay inaad kuwaasoo kale daraaci kacdiin oo ayaga aada jidhkooda martiin waa khasaaro waana muuminiinta maha ugu khasaaro badan marka t- dhibaatooyinkaas ayaad moodaa maanta inaan laga dhigtayba waxaan macno lahayn waxaa la yidhi xadiid cabdullah bin mascuud uu ka sheekaynaya ayuu wuxuu arkay wuxuu yidhi gabar ayuu arkay timaha xariiriso markaasu wuxuu yidhi lacana allahu alwaasilata waalmustawsilata waalwaashimata waalmustawshimata waalmufallijata wuxuu yidhi allaha lacanado gabadhii timaha xariirisa iyo midda loo xariiriyo midka wax maaragtay ee barta ku sameeyo oo xoolaha iyo dadka bini-aadanka iyo bar isku sameeyaan lama rabo xoolaha ayaa lagu sameeyaa maaragtay calaamada gubitaanka kuwa mufallijaadka ilkaha feerfeera inta sakiin qaataan ama u tagaan ninka maaragtay dantiistaha ilkaha ii kala dhaqaaji geridha farax yar oo qurxoon ha yeelatee ilkiyaa la feerfeera shareeca islaamka waa ku xaaraan marka waxaa soo ordhay waxay keentaa marka hadda in buruukanta geedi la geeyo ilkihii loo feeray timihiyaa la feeray waxaasoo idin lasoo wada qaado marka uu sidaas yidhi gabar ayaa maqashay timaha xariiri jirtay markaasay tiri cabdullah bin mascuudow war kitaabka ilaahay min awal ilaa aakhir waa ka akhriyey maxaad leedaha lacaanada ilaahay ku dhacda intay ka timid markaasuu yidhi waxaan ku dhahay oo yidhi aayad qur-aanan ku dhahay aayad qur-aan ayaan kelmadan ka soo qaaday ee qur-aanka ilaahay ayaadan akhrin markaasay tiri waa akhriyay bal meel iiga tilmaan markaasu wuxuu ku yidhi ilaahay kitaabkiisa miyaadan ku arkin uu wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu markaasay tiri nacam waa arkay tiri wamaa nahaakum canhu fantahu ilaahay rasuulkiisa wuxuu idinla yimida qaata rasuulka ilaahay wuxuu xagga ilaahay laga soo faray qaata wuxuu idinka reebana ka reebtooma miyaadan kitaabka ku- ilaahay ku arkin asuu yidhi nacam markaasu wuxuu yidhi maa lii laa alcano maxaa igu dhacay aniga aan u lacanidi waxaa man lacanahu rasuulullahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay qofka u lacanaday anna maxaan u lacanadi waayo rasuulka ilaahay cidda u lacanaday aniga maxaan u lacanadi la'ahu rasuulka ilaahay ayaan ka maqnay asigoo dhahayo yidhi lacana allahu lwaasilata walmustawsilata rasuulka ilaahay lafdigaas ayaan ka maqlay buyi. marka maxay kutusaysaa haddii rasuulka ilaahay qofkaas ou lacanaday soo dhibaata ma aha marka waxaa kaloo dhacday in gabdhihii ayagoo qaaqaawan in arooska la yimaado waad ka warqabtiin arooska london iyo america iyo yuruboo idin lagu sameeyo waxaa caado ah gabadha cawada arooska aadayso inay soo qaadato diracan weligeedna hor loo qaada diracan weli hor loo qaada weliba gabdho waxay isugu caayaan waxaa leedahay hebla giri- diracay wadato waxaa leedahay magac xumay baxshaan waxay leedahay dirac fiican maa hebel baar qariyaa leedaha kan macnaa jirkooda kaa qariha waxay leedahay mid miraayad in la soo qaato kan waaba la caayo waxaa leedahay baar qariyaa leedahay baarka qofka kiisa u qariha macnaa gabadha aysan qarsoomin baarkeeda banaanka hala keeno marka gabadha haddii jirkeeda dhahay banaanka la keenay ee arooska ay kasoo qayb gashay nabigeena wuxuu yidhi caleyhi salaatu wasalaam markuu qoladaas tilmaamayo lafdigaas nabigayna ayaa noo tilmaamee aan ka qaadano rasuulka ilaahay wuxuuna yidhi bal tilmaantaas gabadhaas waxa ay ka mutaysato shareecada islaamka xukunkaan fiirina xadiid laga wariyahay abi hurayra ayaa wuxuu yidhi eh, qaala rasuululahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi sinfaani min ahli naari lam arahum wuxuu yidhi laba qofo laba kooxood oo aniga aanan hadda ka hor hore u arka ayaa jiro yidhi qowmun macahum siyaadun ka adnaabi lbaqara qolo waxay wataan geed yar oo garuun ah oo maaragtay sida maaragtay eh, looda dabadeeda saynteedii oo kale tooda markaas wuxuu yidhi yadribuuna biha nnaasa kaas dadkay ku garaacaan waxay culimmadu ku tilmaamaan booliiska u shaqalahay wadato ay ay wataan ay dadka ku garaacayaan sinfiga labaad nabiga wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi nisaaun kaasiyaatun caariyaatun mumiilaatun maa'ilaatun ru'uusuhunna kaasnimati lbukhti lmaa'ilati laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha wa ina riixaha layujadu min masiirati kada wa kada nabigeena wuxuu yidhi alayhi salatu salaam aada fi- aada uga fiirsado wuxuu yidhi labadan qolo qolo waa qoladaas wadato karbaashka oo dadka ku garaacaan qolada labaad waxaa waa yidhi waa nisaaun waa haween kaasiyaatun way marashaysan yihiin caariyaatun waanay qaaqaawan yihiin waa hadda gabadha dirac soo qaadatay sooma marashaysna oo diracan kasoo baxaysa caawa boqol boqol waana qaawan tahay ila jirka waxaa waaye xaaddeedi baa ka muuqata iska dhaaf wax kale toode jirka iska dhaafe xaadda magaceeda ayaa ka muuqan karto marka nabigen wuxuu yidhi sin kuwaasoo kale kaasiyaatun caariyaatun mumiilaatun maa'ilaatun waa kuwa wax soo leexiya ayagana soo lexleexda haddii si kale loo fasiro wuxuu yidhi nabiga waa kuwo isjaljalleeciya oo dadkana soo jalleecsada mana waxaa waaye ayagana waxay ka burleecdeen jidka ilaahay ka leexdeen markaas iyaguna dadka ilaahay waxay kasoo leexinayaan xaqay kasoo leexinayaan raggay duufsanayaan ila naagta intay dirac khafiifa soo qaadatay jirkeedi maa ugu dambeeya ragga tustay ee hortooda soo martay isjaljalleecisay maxaad garan kartaa marka waxaa waa iyadii xaqay ka leexatay dadkina xaqay kasoo leexinaysaa waxay kaloo ku fasiraan waxaa la yidhahdaa waa gabdhaha ayagu markay soconayaan isjacjaca oo isjajabiya de gabdhaha waa taqaanay markay maanta aroos ku socdaan oo kale oo ku qabtay jirka inay jidka eh, labada gees dhinacba mar ugu soconayaan oo la yidhi hal dhinacba ha u soconina inaan la arkeynin bay moodaanba markaasuu nabiga sii tilmaamo intaas kuma sinna wuxuu yidhi ru'uusuhunna kaasnimati lbukti lmaayilati gabdhahaas madaxooda waxaad moodaahu yidhi hal kuruskeed ee leexale ne- neefka geela kuruskiisa markuu qalloocan yahay ayaa waxaa la yidhaha maaragtay maa'ilada buktiga midkaas waa waa neefka geela kuruskiisa waa kan kor u taagan yahay laakiin neefka geela kuruskiisu markuu jabo maxuu noqonaa dhinac u qalloocaa gabdhaha maanta jooga ee taageerka qaata maxay sameeyaan dhinac- ila marka madaxa la saaray buruukada soo dhinac u leexanayso culimmadu waxay kale ku fasireen dhinacaa laga shalleeyaa soo dhinaca timaha sugu bataa nabigeena marka qoladaas wuxuu yihi cala salaam laa yadkhulna aljannata gabdhahaasu janno ma gelayaan walaa yujidna riixaha mana arkaayan udubgeeda ta gabadhi arooska cawada loo dhigaayo haddii dharkaas loo soo labisay timaheedi saas loo qalloociyey ayadii inay sidaas shareecada ugu leexatay uga tumatay nabigana uu leeyahay gabadhaasu iyo dadkii lamidahoo noocaas ku sifeeyaan janno ma gelayaan ninkii gurigiisa waxaas lagu aasaasa marka maxaad qaayaasaysaa inay ilmo muumina iyo wiilal muuminaad u dhalaan ee cawada salaatuleeli dukanaa ma laga yaabaa marka waxaa dadka dhin shareecada islaamka laga leexdo waad garan kartiin waxaa kaleetada ka siico gabdhaha arooska kasoo qaybgalaya waad kaga qabtiin waxay qaataan surwaal gabdha yaryaraa kulligii wada surwaal soo qaadana markaas intay karbood ka dhilahoo maaratay la qaatay waxay ku leedahay aniga karboodan haystaa maxaa iga muuqda marka goobta la tagana shkootada inta iska tuurta iyo surwaal la dheelaysaa bal hadda waxaaba la qaataa surwaal iyo funaanada iyo qaadata ayaa caloosha nus la baneeya nabigeenna alayhi salatu salaam muxuu ku yidhi arrintaas xadiid ibn cabaas laga warinayo ayuu wuxuu yidhi ibn cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi sala allahu alayhi qaala wuxuu yidhi ibn cabaas lacana rasuululahi sala allahu alayhi wasalama almukhanathiina min alrijaali walmutarajilaati min annisaai nabigu wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam lacanada ilaahay ha ku dhacdo nimanka mukhanathiinta macnaha nimanka haween iska dhigdhiga oo dhidig iska dhigdhiga iyo walmutarajilaati naagaha ragga iska dhigdhigo gabdhaha rag iska dhigo gabadhii surwaal iyo shaati qaadatay miyaysan hadda rag iska dhigin miyaysan rag iska dhigin nin kasta waxaa waaye marka uu isjiljilciyo ee uu sida haweenoo kale u dhaqmo oo uu maaragtay dirac qaato ama uu socsocdo waad kaga qabtin kuwa maaragtay kunjoortooyinka dhigaan ee ku matalaayo ayagoo iska dhigaya gabar ama haween iska dhigaya ama haween duqa iska dhigayaan ninkaas mausan maaragtay iska dhigin naag mausan iska dhigin marka nimankaasoo idin rasuulka ilaahay lacanadiisa ayaa ku dhacday nabigeena alayh salatu salaam riwaayo kaleetood ibn cabaas laga wariya wuxuu yidhi lacana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam almutashabihiina min alrijaali binnisaai walmutashabihaati min annisaai birrijaali rasuulka ilaahay wuxuu yidhi lacanadu ha ku dhacdo nimanka isku shabahan naagaha naagaha isku shabahan nimanka labadaas qolaba lacanada ilaahay ha ku dhacdo kuwaasu lacanada ilaahay ha ku dhacdo meel kale xadiid kaleto oo imaam muslim imaam abu daawuud oo warihayo ayaa abu hureyra waxaa laga wariyay lacana rasuululahi sala allahu calayhi wasalam alrajulu yalbasa libsata almar'ati walmar'atu talbisu libsata arajuli waxau yihi rasuulka ilaahay lacanadu ha ku dhacdo gabadhi qaadata dharka ragga lacanadu ha ku dhacdo ninka qaata ragga haweenka marka labadaas qolaba nabiga ayaa saas yidhi marka guriga habeenka koobaad aan dhisayo inaan ku dhisno shaydaan ee aan dhahno guriga saasoo noqona soo musiibo ma waxaa leedahay shaydaan waa tii ilaahay qur-aankiisa meelo badan uu ku sheegay inuu maaragtay dadkaan duufsanayo ilahay wuxuu ka sheekeynaya suurat nisaa oo ka sheekeeyay in yadcuuna min duunihi ilaa anaasan wan yadcuuna ilaa shaydaanan mariida lacanahum allah wa qaala laattakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda wala udilannahum wala umaniyanahum wala aamirannahum فليبتكن آذن الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إلى يؤجر dadkan waxay wacaayaan shay maaragtay sanamyaalka samaysteen dhidigay wacaayaan sanamyaalka leen magacyaal waxay u baxsheen oo malaa'ig oo maaragtay magaca dhidiga ilaahi wuxuu yiri wayadcuuna ilaa shaydaana ma ay wacaayaan ilaa shaydaan maydan shaydaan madax adag maahayn lacanahu llahu shaydaanka allaha lacanado oo naxariista ilahi allah ka dheeree shaydaankii ayaa hadlay wa qaala wuxuu yihi shaydaankii laattakhidanna min cibaadika nasiiban mafruudan ilaahayow addoommadaada qayb aniga waajib iyo hoon qaataanba ka samaysana qayb aniga raacdan u samayna maxay yihiin kuwaaso maxuu amraa wala udilanahum wala umaniyanahum wala aamirannahum waa dhuminaha yii xaqan ka dhuminaha wuxuu yidhi hididiilo beelahan u sheega waxay leedahay qofkaanu islaam maana xaaqaada saasaan ku socda kitaabka ilaahi waa jecla gabdhaha soo wacan loo jeed markaas waxay leeyihiin sheekhow annaga waxaan joognaa caawa meel aroosa dharka waa gaagaaban yahay marada haddaan hoos u dhiganno maxaa la yahay surwaalaan wataahe ee gabadha walaasha inta gorgorad ka qaatan ku dukan kartaa marka hore yaa surwaalka qaadaya marka horeba yaa yidhi surwaalka qaada isla lacagdaaba ka dhacaysee marka waxay rabtaa shaygii shareecada islaamka in loo iftoodo iyaduna ay ku socoto jidka gaalada waa laba shayan isqaadi kara waa laba shayan isqaadi kara qofku marka hore waa inuu islaam ahaadaa marka shaydaanka wuxuu yidhi waa kulligood hididiilo been ayaan gelinahow falayubatikuna aadana lancaami dhagaha ayaan ka jexjeexayan calaamo samayna wala aamuranahum waxaan amrahu yidhi fala yugayiruna khalqa allaahi khalqiga ilaahay ayay doorihayaan qofku sida ilaahay u dhiga ahaa maayee inay dadka dooriyaanay rabaan haddaba kanaa gebdihii midda ay kaa jejeeca jeexjeexatay midda timaha samaysato oo maaragtay eh, inta baarka eh, timaha baarka kiisaa ayay inta jeexeen ayay waxay ka sameeyeen wax yar oo khafiifa ayay ka soo sameeyeen wax yaroo khafiifa ayay ka soo reereen waxaasoo idin miyaysan gelaynin dadka rasuulka ilaahay ow lacanaday dadka rasuulka ilaahay ow lacanaday miyaysan gelaynin marka guri lagu dhisay habeenka waxaas maxaa ka imaa karaawa marka midaas waxaan ka dilaynaa gabadhii ka qaybgeli laheyd iyo gabadhii iska dhaafi laheydba uma banaana gabarow inay jirkeeda qaawiso ee ay dhex marta ragga waad ka warqabtiin abuu hureyra ayaa wuxuu soo maray jidka asagoo maraa gabadh ka hor timid gabadhi baa udug uga soo carfay markaasuu wuxuu yidhi tacaala yaa amata aljabbaari war gabadhaan jabbaaradaahey kaalay yidhi markay timid wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa uu yidhi ma waxaad isu soo carfisay masaajidka ilaahay markaasay tiri nacam waxaan ka maqlay rasuulka ilaahay gabadhi masaajidkan oo kale saasoo kale usoo qaadata uma banaana ilaa inay kasoo qubaysato maahayn marka wuxuu yidhi dhaxay gurigaada ku naqee soo qubayso marka gabadhi masaajidka ilaahay isu soo carfisaa loo diiday ee gabadha isu soo carfinayso meeshaan kaleetood ayada ayay u taallaa marka caruuska iyo barnaamijkiisii kaas xaggaasaan uga baxaynaa xuquuqda ay ninka iyo haweenka isku leeyihiin waa qaybta labaad Way. marka midda labaad ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi walaa tulmisaa sabuqaatiina nixlan faindibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an mari'an gabdhaha markaad guursanaysiin waxaa u waajibay mahar oo ilaahay ugu waajibiyey caaisha markay ka sheekaynaysa waxay leedahay nixlatanta ay ku fasirayso fariilatan gabadha maharka waa u waajibay cabdullahi bin cabaasna wuxuu leeyahay nixlada ama sadaqaadka waxaa loo jeedaa gabadha in mahar la siiyo marka gabadha habeenka hore la guursanayo waa in la mahrayaa laakiin hadda waxaa dhacday in la yidhaahdo gabadha ay tidhaahdo waxaan rabaa in ninkan laygu nikaaxiyo toban kun oo bown laygula nikaaxiyo ama labaatan kun oo bown laygula nikaaxiyo maharkaas inaan qaata ma rabee magacaan ka rabaa dawaasan mahar baana ahayn ila gabadha maharkan ayada u waajiba ayadaa iskale hadday badsato ayadaa xaq u leh hadday yaraysaan ayadaa xaq u leh laakiin in been loo sheega maxaa keeni karo marka gabadhu waxyaabaha marka koow la guursanayo inuu mahar la siiyo maharkaasuna ninka ay run ka tahay inuu siinayo maxaa yeelay ninku hadduu aaminsan yahay maharka gabadha u waajibay inaysan siinaynin culummada qaarkood waxay qabaan inaanu nikaaxaasku ansaxin markaan ka gudubno gabadha iyo wiilka markay guri galaan ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walahunna midlu ladii calayhina bilmacruufi walirijaali calayhina darajatun gabadh gabdhaha waxaa u sugnaaday oo ay maaragtay ku leeyihiin ragga ay ku leeyihiin macruuf sida ragguba ayagoo kale ugu sugnaaday ilaahay meel kale wuxuu ku yidhi markau ka sheekaynayo wiilasha iyo gabdhaha markay isguri geystaan ayuu aayad dheer uga soo sheekay ilaah ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaa karan walaa tacdiluhunna litadhabuu bibacdi ma aataytumuhunna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayinatin wacaashiruuhunna bilmacruufi ilaah wuxuu yidhi gabdhaha waxaad kula macaamishiin macruuf waxaad la noolaatiin gabdhaha si macruufa ula noolaada cabdullaahi bin cabaas ee fasiraaya lafdigaas wacaashiruuhunna bilmacruufi wuxuu leeyahay kitaabka ibnu kasiirka oo lafdiga ka soo qaata wuxuu yidhi طيبوا أقوالكم لهن وأفع- وأح- وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحبوا ذلك منها wuxuu yidhi qowlka gabadha markaad la hadlaysiin hadalka u wanaajiya afcaashiina iyo ficilka aad samaynaysiina u sameeya oo u wanaajiya hay-adda aad gabadha ugu imaanaysid markaad guriga imaanaysidna adoo foorxun ha imaanin ee isu soo qurxi marka sida adiga aad u jeceshahay gabadha inay kuus isu soo kaa qurxiso maxaa yeele ibnu cabaas wuxuu ku yidhi ilaahayna wuxuu gabdhaha xaqooda ku yidhi walahunna midlu ladii calayhina bilmacruufi waxa ayaga xaqahoo waajib ku noqday ayaa adigana waajib kugu ah macnaa gabadha keligeeda isku xisa maaha inaad adiguna gabadha isu qurxisaa lagaa rabaa gabadhana inaad adiga isu qurxisaa lagaa rabaa ibnu cabaas oo fasiraya meel kale wuxuu ku yidhi inii la uxibu an atazayana lilmar'ati kama uxibu an tatazayana liya lmar'atu wuxuu yidhi aniga inaan haweentayda isu qurxiyo ayaan jecelahay sida gabadhuba aan u jecelahay inay cawada isoo kaga qurxiso caaisha markii laga warsaday nabiga alayhi salatu wasalaam rasuulkayna waxay tidhi xadiidka laga warihayo waxay tidhi nabigayna wuxuu ahay gurigiisa markau joogo fii mihnati ahlihi xaaskiisa ayuu nabiga u shaqayn jiray xaaskiisa waa kaalmayn jiray nabiga ma aha guriga markaad joogto inaad sida nin adiga gabadha addoon horleedoo kale tiraa aniga biyaha xagga igeli saflootiga xagga saar meesha istiraashada ii soomay oo adiga aad ahatay nin boqor ah iyadana addoon ku ahaato ma aha gabadha guriga waa inaad kula shirkowdaa oo aad intay qabanayso kale aad ka qabatay markaasaa maxadda imaanaysaa laakiin gabadha markay adiga kuu joogda hadday kaa baqo tiraahdo haddaad ku afnaqdan waa kufura hada gabadha waa addoonsata marka gabadha qabta maaha gabadha marka waxaa la rabaa inaad si fiican mucaasharada u timaadeen waxaan kusoo gaabinaynaa xadiis uu yidhi in la yidhaha mucaawiyat ibn xaydar ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo yaa rasuul allahi maa xaqu zawjati axadina calayhi qof annaga naga mida maxay ku leedahay haweentiisa oo xaqa mugaasuu nabiga wuxuu yidhi cala salaam an tudcimahaa idaa dacimta wa taksuuhaa idaktasayta walaa tadrib ilwajha walaa tuqabix walaa tahjur ilaa fi lbeyti wuxuu yidhi nabiga alai salaam markaad adiga quudatid waa inay gabadha quudataa macnaa waxaad cunay sidoo kale waa inay kula cuntaa macnaa inaad adiga wax fiican cuntid gabadha inaad tiraa adiga intaasaan ku siiya maa waa inaad wax fiican isla cuntiin haddaad adiga marasho qaadatid waa inaad gabadha marasho usoo gadid waa inaad marasho fiican ay haysataa laakiin anigaa xarshaashahay adigu qolkaad ku xiran tahay maxaad tahay inaadan dhihin waa inaad sidaa adigu xarshaashayso gabadha u xarshaashtaa markaasuu yidhi walaa tadrib ilwajha wejigana waxba ha uga dhifanin wejigana waxba ha uga dhifanin walaa tuqabix hana qabiixsanin oo macnaha waa u foolxun tahay iyo waa uraysaa iyo saasaa tahay iyo qurnaa tahay iyo gabadha kelmad xun inaadan ku dhihin ayaa shareecadu kugu waajibaysaa walaa tahjur ilaa fi lbeyti haddaad gabadha kale xanaaqdiin oo cawada xanaaq yimaado guriga meelaan ahayn inaadan ku caroonin oo aadan guriga ka baxin guriga dhexdiisa meel aan ahayn inaadan ku caroonin maxaa yeele ilaahay qur-aankiisa waatuu ku yidhi warjuruuhunna fi lmadaajici marka sariirta ubaad dhinacoo dhacaho qof caraysan inaad taha ayaa tusinaysaa laakiin inaad guriga ka baxdo oo ilmaha iyo darsaanku iyo cidhaha ay ku ogaadaan marna lama ogol waxaa rabaa inay carada wax idinka labadiina wax idin lamida ay ahaadaan nabigeena calayi salatu salaam markii la waslay wuxuu yidhi waxaa la yidhi gabartaa u fiicana la yidhi mugaas khayru nisaai imraatun idaa nadarta ilayha sararka wa idaa amartahaa adaacatka gabar waxaa ugu fiican gabar markaad fiiriso ku farax geliyayso markaad wax ka dalbatid si ku adeecayso haddaad maqan tahana naftaadii xafido markaasuu aayaddan akhriyo waa rijaalu qawaamuuna cala nisaai calaa kulli xaal mawduuca kama soo gaari karnee nabigeena wuxuu yiri calayhi salaam akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim dadka iimaanka kan ugu iimaan wanaagsan waa ninka ugu akhlaaq wanaagsan waa ruuxa ugu akhlaaq wanaagsan waxaana idinkugu akhlaaq wanaagsan qofka haweentiisa ugu akhlaaqda wanaagsan leh maxaa yeelay gabdhaha marka waxaa rabaa inaad si fiican loola dhaqmo ilahay meel kale wuxuu leeyahay fain karibtumuuhunna facasa an takrahu shayan wayajcala fiihi khayran kasiiran xataa gabadha haddaad ka xanaaqsanta ama waxyaabahaad ka karahaysatay waxaa laga yaabaa waa inaad u dul qaadataa oo wax badan karahaysanta ilaahay khayr ka dhigay ayaa jiro marka ibnu cabaas oo fasira wuxuu yidhi gabadha waa inaad u naxariisatid xataa haddaad u xanaaqsan tahay maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in ilaahay owlaad fiican kuga arsu owlaad kaaga arsuqo xaqeeda awsa owlaadaasna aakhiro adigu ay wax kuu tarto marka waxaan kusoo gaabinaynaa halka xadiisada nabigeena yidhi cala slat salaam walaa yafriqu muuminun muuminan in kariha minha khuluqan khaliya minha ukhra wuxuu yidhi nin yowsan gabadha caro gelinin ama usan u caroonin xaaskiisa maxaa yeelay haddaad dareecadooda meel kamida u carootid meel kamidaad raalli ka noqonaysaa meel kamidoo kaleetay kaa raalli gelisaa marka meeshaasaan kusoo gaabinaynaa mawduuceena waa sii dheeryahay dad badan oo tacliiq kale ayaa jiro wabillahi tawfiiq wasallahu subxana watacala aclam
جزاه الله عنا خير الجزاء شيخ أحمد كل شيء آد بالله رأي ما جوا فيه مثلا أنت وقصة تدمر كمركب وحاس لا أوريل لمر لكن مركب دمر رجع وحد هنا وحد رجع له والله شيء رجع وحا دبعتنا يا ستوا أبنا ورجع وبرجوات اللي ما جت معنا أنا أود إسكلا أنا باوك إسكلا من لا يقانا دينتي مركب ما عليك على لجوا مركب قوامي وقصور رباس النبي محمد عليه السلام يقول هو شقينا ديار معنا waxaa lagu lagu eedan jiray saxaabada ama taabiciinta qaar ka mida nin yani loo loo walaayadan madax looga dhigay cumar bin khataab baa lagu dacway waxaa dhigay maalin dhan maamoor soo baxaba ilaa laga gaaro duhurkii ama qoraxda ilaa ay ka soo baxdo maamoor soo baxaba markii dacwadii lagu ogay ninka wuxuu yidhi ilaa subaxdii hore reerkaan u cajiimaa oon u qamiiriyaa markaasaan u dubaa kadib aa dadka usoo baxaa marka annagana inaan u cajiina iska dhaafa canuga xafaayad ka bedel markii dhaho neer boosadoo nobaxdoo ka soo qaadanayo warbacaha la joojiyo xafaayadda hala bedelo shaqada hala qabto shaqada hala qabto marka isu saalina bacda la qaato gabdhahana waxaan ka codsanaynaa ayagana sida sheika oo sheegay yani man idaa nadarta ilayha saradka nabiga horena ugu yiri sheika uu baarji yani mid haddii la arka farax gelisa ninka laakiin markaa guriga soo galaysa waa daa dhuuntaanki iyo sida la sheegay adoo cabsi qaba soo gasho waa wareer wa marka gabdhaha ilaaha uga baqaano raggoodana ha ciseeyaan insha allahu tacaala raggana gabdhaha ilaaha uga baqaano xarga ilaahay ku xalaalaysteen ilaaha uga baqaano oo mataqaana ha iskaalmaystaan nisaa waxa waaye eh, shaqaa'iqu rijaal marka waktiga aada uu yar yahay raalin ahaada waktigan adinkan waa idin daanax badanaa fadhideen marka waxaan eh, ku wareejinaynaa maantay waxaan keennay casri cusub waxaa weligeed la arki jira soomaalida rag wa- wacdinaya marka maanta waxaa noo joogta gabadh sheekad ah gabadh sheekada noo joogta oo aan rajaynayno mustaqbalka inay noqoto gabdhaha mashhuurka ka ah caalam alislaami sida aan hore u sheegnay ka zaynab alghazali waa sucaad alfaatix waa eh, kuwo badan oo mataqaanaa saas oo kaleeta ay jiraan Eh, sucaad saalic iyo cabla kaxlaawi iyo raggaas oo kaleeta gabdhahaas oo kale inay noqdaan aan rabnaa mustaqbalka insha allahu tacaala marka waxaa noo joogta gabadh la yidhahdo saciida sheekh ciise oo daaciyad ah oo laga yaqaano eh, london oo dhan waa laga yaqaanaa marna way timid waxay ka baxday jaamacadaha oo muqdisho marka gabadhaasaa mataqaana insha allahu tacaala makaroonka u geenaya Eh, raalli aada insha allahu tacaala jazakum allah khayr jazaak allahu khayran eh, walaasheen aad u mahadsan tahay waktigoo aada u yar yani warkeeda aadka u qiimaha badan lagu noo saamixi waa inaan sii dhegaysano intay sheegto o dhan wax aada loogu baahnaa waa xaqiiqatan waxaana na tusisay dulmiga aan hore u galnay in maantana laga jaasiraayo markaan dhahnay gabdhaha canjeeraha dubaano ilmahana dharka u dhaqaano yaan waxbarasho loo dirin marka tiibaa maanta na qabsatay marka gabdhahanan insha allahu tacaala inaan u dirno eh, dugsiyada iyo iskuullada tarbiya islaamana aan ka qayb gelino lianna fariidatu eh, yani eh, cilmi talabu fariidatu cilmi waxa waaye waajib waaye likulli eh, muslima wa muslima gabadhii iyo wiilkii marka uma kala harin waktigeena aada u yaryahay sabarna way nagu baraarujisay yani waxayna tusisay qowlkii hadaan uu ka bilaabay eh, sheekh cabdullahi hadalkiisa yani almaru qaliilu binafsihi wa kathiiru min ikhwaanihi tii oo kale ayayna xasuusa waxay tiri yani qof mu'mina oo danqanaya ka danqanaya naagtan dhibka ee ku haysa haddii uu furo mid kale inay dhibayso markii dhibkiinu asaga qaato xadiidka nabigu uu yidhi calayhi salatu salaam mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali ljasad ida ishtakaa cudwun tadaacaa lahu saa'ir aljasadi eh, bisahri walxuma marka hal qof ayaa mataqaanaa muslimkan oo ka matalan shicaarkaas ay nasoo nasoo xasuusay nasoo nagu soo celcelisay walaasheen aad ayay umahadsan tahay muslimkii saas loo dareemi jirna maanta wuu ka siibtay adduunka wuu ka dhammaanaya meel walbaba marka diinta in la barta muslimkan saas loo fahmo insha allahu tacaala waktigeena aada u yaryaha wuu dhammaaday waxaa noo dhiman toban daqiiqa keliya waktiga haysano waxaa jiray sheekh axmed oo ka qayb qaadanaya tarbiyat alowlaad muxaadaro ah aadaan uga xunnaay waktiga inaan ka cariirinay oo aan ka qaadanay marka waxaan rabnaa tobanka daqiiqa ugu dambeysa in asaga tacliiq iyo wax mataqaana oo naga sii gaarsiiyo insha allahu tacaala wajazakum allahu khayran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إن شاء الله تعالى خير بدن والد سني ولمن بدن نوع هذا الشيء الله نبغى تربية الأولاد رنتي وموضوع آل وين موضوع آه، سهل ولا بحكرة كرماhan موضوع عن أنا وكلمته بس كشيء كرماhan mawduuc aada u culus waaye dadka tarbiyada lagu yaqaano waxaa la dhihi jiray yani culummada islaamka waxay yihiin dadka tarbiyada ugu caamsan caalamka oo dhan sida wax loo tarbiyeeyo ilmaha la tarbiyeeyo waaweynka la tarbiyeeyo laftiisa markaasaa tarbiyadu dhinac kastay gashaa waqtigay leedahay intaanan cunugku dhalanba siday culummadu nooga hadlayeen tarbiyada diyaargarowga loo sii diyaargaroobayay ducada la sii haayey islaamtii markaysaa iyo odagii dhali lahay oo dhul dheerdheer laga doonahayey oo laysi soo xulahayey waxay ka mid tahay tarbiyada qayb ka qaadashadeed guriga dhisi- dhisidiisa hadda laga hadlayay oo qalcada ama aagga markaysaa een, ee, usrada islaamka lagu tilmaamo yacni waa xerada milatariga ee difaacaysa markaysaa ummadda islaamka hadday jilacdo markaysaa waa jilcaya ummaddaas waa saldhigga ama lafdhabarta ummadda islaamka markaase waxaasoo dhan waxay ka yihiin muqadimaadkii tarbiyada cunuga oo loo sii dir- diyaargaroobayo cunugaa soo socda markaysa marka tarbiyeynta waxaa jiro markaysa sida khaaska ah culummada islaamka ee akhyaarta waaweyn iyo saadaadka dadka la yidhaah dadkan suufiyada la yidhaah iyo aada ma arkaysaa dadka ugu xeel dheer ah oo runtii kutubaha ay qoraan iyo aan dhihi lahay ha laga faa'iidaysto ma arkaysaa maktabada islaamka way ka buuxaan dhinacaasna dadkaasaa takhasus ku leh sida ay culamada fiqhi u jiraan culamada tarbiya jirto sidoo kaleeto ma arkaysaa marka ee arrintaasi waa arrin runtii intaasaan ka leeyahay wax kaloo ka yidhaha ma aqaan waqtigu waa yaryahay ee waxaan san leeyahay yani dhinacaasaan idiin xawilayaa oo waxaan leeyahay laga faa'iidaysta kutubaha laga qoray islaamku aada way fara badan yihiin laakiin annagu haddaan nahay mujtamacan soomaaliga oo halkan ku nool dhib badanaan na haysto ma arkaysaa dhibaataa na haysato markaysaa marka dhibkaasi xaggee loola naqahaa markaysaa see yeelanaa waa hal min khuruuj markaysaa ila alkhuruuji min sabiil wada looga baxo ma jirtaa markaysaa ee sayidina cali bn abi taalib yaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa la weydiiye wuri markaysaa waxaa la yidhi fitantiyaa badatay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fitantaa bada doonta markaysaa dhibaato badanaa dhici doonta markaasu wuxuu yidhi kaan yeelaynaa nabi allow saxaan sameeyaynaa intaan uga baxaynaa markaasuu yidhi kitaabka qur-aanka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maanta dhan naga akhriyay halkaasaa looga bixi karaa markaysaa marka waxaan uga kaga baahan yahay dariiqaas inaan ku laabano inaan diinteenna qaadano inaan barano sida culamadu noogu sheegayeen inaan kusoo laabano yaa kaliyaha looga bixi karaa jid kaleantood ma jiro markaysaa marka waxaa la yidhaha markaysaa hadee ee, beer aadan tacban miro ka soo baxa ma sugaysid waxaan leeyahay waxaa ii muuqata hadda horteyda inta fadhida waxaa ii muuqata dhalinyaro cunug yar ayaa halkan iiga muuqda odayaal waaweyn oo isu yimidaan halkaas cunugaan u jeeda ani hadda marka xoogaa dhul odayaal oo dhulkii soomaaliya ka yimid oo meeshaan isugu yimid oo go'doon ahaan nahay waxaa ii muuqata marka inaan mujtamaca marka inaananba u gudbin ummaddii ho- yaryarka ahayd warba inaanan u haynin markaysa marka dhibkeeday leedahay markaysa heer straitham iyo dhinacan dadkii deganaa ulama qabtiin miya idinka marka yani dabeecaddu waxay ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam tarbiyada waxay ka mid ahayd meesha nabigu maaha calayhi salaatu wasalaam iyo ilmaha loo soo weri jiray welimooyinka iyo meelaha la isugu yimaado si ay markaysa uga qayb qaataan nabiga calayhi salaatu wasalaam tusaalooyinka oo bixihayo hadduu nabigu tegana dee duulka khayr kale oo markaysa khayrka sheegaya iyo akhyaarta meesha isugu timaado iyo odayaashu meesha isugu yimaadaan iyo ilmaha la geeyaa markaysa haddii kale meel kale intooday jiraan markaysa marka tarbiyad aada u weyna nala ka rabaa dhibka yaa lagu rabyay dadku waxay leeyihiin xabsiyadu waxay yihiin meesha kaliya oo luqadda soomaaliga hadda looga hadlo communitiga ugu weyn xabsiyadana waa soomaalida la leeyahay sida halkan taala markaan runta isu sheegno sidoo kaleentood waxa dhacday maalin dhexdaasa muxaadaro meel xaggaana layga wacay oo aan idiin dheeray new cross la leeyahay marka waxaa la ii sheegay dad waxaa yimid la yidhaha jamaican oon dacwey jirnay oo aan dhihi jirnay ilmahay naga fasahadiyeen iyagoo dacwaha yimideen war soomaaliye ilmihiina yaa naga qabanaa yidhi waa idiin ba-naya marka halkay taagan tahay ummadihii kale waa halkaasay markaysaa halkaasaan kala maraynaa ilmahani meesha ay marayaan waxaa joogta waxaan aniga arkay oo aan la kulmay macallin dugsi dhigaya oo le ilmahayga qaar ka mid a waxay gadaan budada markaas ilmihii dugsiga dhigahaya waay meesha ay ummadaynu maraysay meeshaan kusii soconno markaysa waad ujeedaan waadna arki kartaa marka tarbiyada runtii halkaasaan ka taagannahay yacni sida aan waxu tarbiyeyhayno halkaasaan joognay afartayna odaya halkaana soo tegid waxba kaloo aan haynana ma lahan haddaan dhimanane markaysa hadde waxaad u qabtaa inaan markaysa ilaaha naga badbaadiyo markaysa inaana waxba gudbinaan aa markaas noo muuqato inaan ma dhalayaal nahay markaas naga haysaa oo aanan waxba dhalin macnaha ilmo inaan dhalna kale ma inaan fikrad dhalin sida ilmaha loo dhalaa fikirkana loo dhalaa sidaasoo kaleeto diinta loo gudbiyaa haddii kaleeto madalaata haddaana waxba kaa gudbin markaysaa nasiib darro waxaa ah inaad cunugaaga ku khasaarto khasaare ka weyna ku gaari lahayd ma jirto haddaad halkan wax kasta lagu siiyo laakiin cunugaad dhashay oo naqdo jirkaaga ka soo go-ay walax jaanjaana oo jidkan joogood aragteen oo markaysaa ee, dhabarka inay dhahay aada moodo gootama dhacleehay oo madaxuu daboolan yahay oo ilaaha naga badbaadiye ah oo jinnina markaysaa bani aadamna aan lagu tilmaami karin waxay yihiin aan la aqoonin markaysaa laakiin waxa taalla markaysaa shaydaanku sidaasoo markaysaa yacni shaydaan iyo loola nagala dhexeeya dagaala naga dhex yaalla tartanaan ku jirnaa jihaadu akbar oo culimmadu ku tilmaamaan xataa mararka qaarkood yacni macraka taagan cunugaaga iyo qoyskaaga ma ka badbaadi kartaa shaydaan waa hujuum hataa kugu soo hayaa maskaxdaada ma ka badbaadi kartaa ma ku dhici kartaa inaad laftaada ka badbaadiso shaydaan inaad ka bad- badbaadiso aada xorayso oona addoon u naqan gurigaaga ma ka badbaadsan kartaa markase ilmahaaga ma ka dhicin kartaa waa runtii dagaal aada u xoog badan cid kasta kama bixi karto arrin sahlanna ma aha mawduuca meesha yaalna waa halkaas gaaladuna waxay leeyihiin marka sidii culimmadu maanta noogu sheegaayeen marka waa tababaran yihiin waxaa la yidhaha tiyaatarka qofka ka heesaaya waa tababaran yahay jaamacadu uga soo baxay markasa midka markasa jooga jidka mid walba tababarka tababaro u haystaa hawshiisa oo wato marka shaydaanku waa tababaran yahay muslimkiina ma tababaro annaga ma tababarnin shaydaanna waxaa la yidhi markasa abulxasan maarka abulxasan albasri yaa waxaa la sheegay wuxuu yidhi markasa hadda taabiciintii waay goormee la joogaa wuxuu yidhi shaydaana waxaa la yidhi oo hurdo ku arkay markaasuu hurdo ku shaydaanayo howl intay kuu maray ayaan daandad waaba fasahaysay xaggeed joogtaa markaasuu yidhi warniyaha waa ku sii waxba maaha yidhi anigu waa howlgabaan ahay waa iska fadhiyaa dadkii ayagaaba idhaafay yidhi kuwii aan tababaray iyo anigu hawshii hawhiid famaa baaluka maanta maxaa maleeyahay marka markaysaa marka tababaray hayaan runtii marka runta loo soo dhaco tarbiyay hayaan wayna ka hadlaan jaamacadaha lagu dhigaa owlaadooda markaysa siday u tarbiyeeya kuwaga siday u tarbiyeeyaan ulna ma qaataan waa kuu duceeyaha qofna ma yidhaahaan markaysa eh, diin iyo maxaadana ku akraa midna ma yidhaahaan haddana waxaa arkaysa qoobta u xirxiran tahay oo yaa ku wacdiyey markaysa isagoo dhaandhaan aad arkay qof ku sheegta kaala sheeg waa lagaaga hormaray markaysa runtii waa halkaasay taagan tahay yani waa lagaaga hormaray waana lagaa dheereeyey markaysa waxaa rabta adigu sheeg marka ama habaartan ama caytan ama markaysaa khiyaana iyo hadda ama mu'aamaro iyo hadda adigu waxaa rabta ku macnay laakiin cunugaagii hortaada lagu ilaacsadaa ujeedaa markaysaa nasiib darra waaya la yidhaha markaysaa midaasi ee cunugan waxaa nasiib darra ilaahay waa ku siiyey sida abu xaamid alghazaali uu ku tilmaamay oo culammaduba ay ku tilmaamaan yani suufigaas weyne murabiga ah oo la yaqaano yaa markuu tarbiyada ka hadlaya kutubihiisa runtii kuwa tarbiyada loo qaatay ugu waawen yihiin waxa uu yidhi wuxuu ku tilmaamay hal sifoo gaaban uu ka sheego oo markaysaa dadku ay yaqaanaan wuxuu yidhi wuxuu la mid yahay markaysa adigoo beer tacbanaysa markaysaa cunugaasi beertan aad tacabto oo rabbi tuugto roob inuu ilaahay kugu di'iyo markaysaa aad tacabto geedahan ka goyso kuwa markaysaa eh, aad rabta aad dhaafato abuurkiisii uu kuu baxo markaysa ilaahay roob kugu di'iyo murihii aad ka gurato markaysaa halkaas dadaalkaas aad wado yani dhib badanaad sii maraysaa laakiin haddaad iska dhaafto oo beerta markaysaa aad midhaha ku rido laakiin bannaankaaga aad ka marta midha maka sugeed markaysa uga ma fadhidi waa inaad dadaasho oo markaysaa halganto haddana waxaa dhici karta maca daalika inay beertii aanay bislaanin roobka ku do-o geedii aad ka goyso aad ku dhibtooto markaysaa midhihii ka soo baxayna ay naqdaan yani huruf inuu iska noqdo waxba aanu dhalin way dhici kartaa waa ilaaha markiis markaas markaysaa way dhacdaa mararka qaarkood maxaa jira aayadda qur-aankaaba noo sheegaysa markaysa nabiyullaahi nuux calayhi salaam waxa uu dacwada diin hayay markaysaa kun sana wax ku dhow waa nebi allah haddana cunugiisiyaa khilaafay markaysa oo diiday markaysa eh, nabiyullaahi muuse calayhi salaam guri waxuu kusoo koray fircoon gurigiisa kusoo koray haddana maca daalika nabigaasoo noqday qofkii ilaahay hanuuni raba waa hanuuna qofkii ilaahay markaysaa qalooci rabana waa qaloocaha laakiin adigu waxaa laga rabaa inaad mas-uuliyaddaadi ka soo baxdo markaysaa sidaasee culamadu waxay yidhahdaan yacni waalidka markii qiyaamo la tago mis hadalku hadal sidaas inaan sii gala dhexda ma rabin inaan korkaan marmaro rabaa yani mawduuca inaan gala ma rabin maxaa jira waqti ma haysano laakiin waxay yidhahdaan markaysaa culamadu waalidka iyo waladka markii qiyaamo la tago horta marka ugu horreysa intaan la xisaabin waxaa la xisaabinayaa waalidka markaysaa waalidka waxaa la yidhaha markaysaa wiilkaagi saad yeesha maxad samaysay sidii lagu loogu talagala ma u tarbiyaysay waxaa lagu siiyey cunugii isagoo yar oo markaysaa saqiira oo sidaasoo kaleentood sheekha abulxaamid alghazaali waxaa kaloo ku tilmaamay jawharad oo kaleentood waaye naqshad dahab yani dahab lagu siiye waaye waxaad rabta ku qora adigu haddaadan waxba ku qorna ka tagta cid kale wax ku qorahay markaysaa marka siday ka dhigato iyo u naqshadasma halkaas sida iyadoo ka dhigato naqaha marka shan iyo toban sano iyo ku dhowaad yaad adigu haysatay waxaa lagu siiyey jaanis inaad shaydaanka ka hormarto maxaa jira oo dagaalka shaydaanka inaad ka guulaysato aadaa garab lagu siiyey shan iyo toban sanaad haysataa oo wuxuu diyaar u yahay wax allaala waxa adiga sheegto markase inuu kaa dhagaysto wuxuu u heelan yahay inuu ku weydiiyo markaysa tilaabtii aad qaato waxaad uga jeedaa kulle maxaan aad samaysay maxaan maxay yihiin balse warku weydiiya hooyanaga jawaabto oo u sheegto ood tarbiyeyso ood barto ood markiisa adigu toosisato adigaa lagaa rabaa haddii waktigaasi kaa dhammaado waktigu waa socdaa maalin kastoo ku dhaafta markiisa waa gudbaysaa maalin kastoo ku dhaafta waa kaa tegay sidaasaa waxaa la rabaa inaad gacanta ku hayso cunugaaga oo adigu aad tarbiyeysato ood markiisa markuu yacni xilliyaadka uu ku munaasabka yahay aad markiisa u sheegto oo markiisa nabiga waxaad arkaysa calayhi salaatu wasalaam xilliyaal kala duwan oo ubadka markiisa ee diinta uu u sheego iyo markiisa munaasabaad kale marka safarka lagu jiro xoogaa dhalla nushad yar loo wado oo markiisa waxaad arkaysa axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam kuna yani kuntu radiifa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam adafanii rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam nabigaa faraskiisa igu sii qaaday markiisa meelaba intaan sii socday wuxuu yidhi sidaas iyo sidaas markiisa ixfad illah markiisa ilaahay xafid yaxfadka ha ku xafide yaa hulaam markiisa sidaas yar midka kaleentooda nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo faraskiisa igu wado sir uu ii sheegay qof aana isaga sheegay marka sidaasoo kaleeto cuntada marka la cunaayo marka cunugu marka uu jiro- ee xoogaa jirooyinka iyo ay yimaadaan marka munaasaba aad u fara badana jiro markaysa cunuga looga faa'iidaysto iyo qudwada ugu weyn markaysa quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu yaan kusoo khatimayna yani quu anfusakum wa ahliikum ilaahay wuxuu leeyahay naftiina iyo idinkaba markaysa ka dhowra naar oo markaysa ha ku ridina ha halaagina naftiina ha halaagina idin owlaadiina ha halaagina ubadkiinana ha halaagina markaysa marka waxaan loo kaga baahan yahay inaan badbaadino nafteenna inaan owlaadayna badbaadino markaysa inaan tafaxiidano isku tashano isku duubano halkaasaana loo kaga baahan yahay markaysa dardaarankaygu anigu sidaasuu kusoo kooban yahay markaysa ikhwaani marka hawshu waa culus tahay hawl sahlan ma ahan markaysa markaysa naf bani aadana toosintiisa yani waa caalamulmajaahiila la yidhaha yani qof meeshan bani aadana inaad ma arkaysaa bedesho arrin aad u sahlan ma ahan markaysa oo diin u sheegto laakiin marka uu yahay cunuga aad dhashay aad u sahlan yahay markaysa aad u sahlan yahay waa kuu diyaar adugu wuxuu kuu diyaar yahay inuu koobiyeeyo oo markaysa waxa aad u sheegi lahayd inuu qaato markaysa marka waxaa laga u dhexaysa saddex sanaa ku jirta saddexdaa sana wixii ka hor aad usii sheegaysa iska dhaaf saddexdaa sana meeqa maalintii ay tahay salaadood soo maraysa markaysaa shan salaadood ama hayse ugu yaraan intaas waxaad u sheegaysaa meeqay naqayaan saddex sanaad ku wadaa waxa kalood u sheegaysana sidaas oo kalenta waa la rabaa inaad khayrka u sheegta maandhow saan yaal maandhow saan yasaan waa fiican tahay maandhow saan yasaan waa kuu roon tahay igaarkii qur-aanka markaad arag yaa bunay idaasaad maqlaysaa markaysaa wiilkaygiyo cunugaygiyo saanya saanyeel halkan iyo halkaana fiican marka sidaas cunfi la-aan dhib la-aan markaysaa dagaal iyo inaada waxba la gelin dil inaanu jirin markaysa yani labada kale waxaa lagu yidhi salaadii waxaa lagu tumaa layidhi markaysa markuu gaaro toban annagana markaysa gacantii usha nala taagan halkan marka waxaan ku doonaynaa inaan ilmihii dilna nalooma ogola qolyaada noo ogolaa madiinteena awel marka hore noo ogole mase dilaa wax lagu dheefaa mase dilaa dad toosiye markaysaa sidaas oo kale yani yaana idinku sii dheerayna markaysa waktigu waa dhammaadaa la yidhi hase yeeshee mawduucu waa mawduuc aada u dheer waana mawduuc aada u dhibaato badan waana mawduuc xasaasiya markaysaa marka ilaahay hana waafajiyo ubadka naga soo go-ay qofka jirkaaga ka soo go-ay oo jinni jinni ilaahay noogama dhigo markaysaa kuwaan meeshaan uga tagnay ilaahay nagama dhigo markaysa mas-uuliyaddaas kuwii ka soo baxa allah naga dhigo markaysa wallahu tacaala aclam
بسم الله الرحمن الرحيم جزاء جزاه الله خيرا آه، شيخ احمد بوتي سفر عن ودن وتابتي وانا لو اوجع عيال كان سيء ماشي انا تفضل انه وحدن يعني وكحنا وقت انه اد وغير يا شيخ جزاه الله عنا خيرا على كل حال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته marka taasa kulleena wada qusaysa insha allahu tacaala waxa yar waxaan aamusa ma dhamaana allah allah waa tartiib tartiiba nidaamka la yidhahdo ilaa la iska fasaxo waa socotaa sheekada sidaa ogtihiin sidaa ogtihiin meel haddii la isugu imaado meel haddii la isugu imaanayo dadaas uu ka geliya la isugu imaado marka gurigan weyn iyo biyahan la cabay iyo waxaan dhan dadaa ka shaqeeyay makarafoonka iyo waxaas dhex soo xilqaamay marka intii oo dhan si guud iyo si gaar ahaaneedba waxaa mataqaanaa ugu ugu mahad celinayna insha allahu tacaala Eh, ragga halkaa noo soo diyaariyey eh, sida cabdullahi cali cabdi oo kale waa halkan eh, akhuuna cabdullahi cali cabdi cudow baa taqaanaa dabcan oo meeshaan soo diyaariyey in lagu qabto eh, eh, muxaadaradan qayimka ah oo aan ka faa'iidaysana diinteenna waxaa kaloo jira rag ka yimid meel aad u fog runtii reer shuuq suufi la yidhaahdo meel aad u fog ka yimid waxa la cabay oo dhan ruuxoodaama soo qaaday gabdho waxaa jira ayagana gadaal jooga oo magacooda kala garanayn laakiin jamiican macnaa intiiba isoo xor qaatay waktigeeda soo dhumisay horena wax usoo qaaday kulligooda waa mahadsan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa fadhigeenaan inuu ka dhigo mid raalli uu ka yahay eh, ilaahi subxaana wa tacaala dhammaan culamadana u mahadcelinaynaa oo ka tegay dhammaan culamadana u mahadcelinaa marka waxaan aada u jeclaan lahaa insha allahu tacaala in eh, wax yar eh, iclaan yara hormarinaya laakiin waxaan rabaa in sheekh axmed aan ka codsanaya in loo duceeyo insha allahu tacaala sheekh axmed caatas insha allah tacaala Eh, marhaba
sida caadiga ah wax yar ilaa odaya hadlaayaan hadda jirta jazakum allahu khayran baaraka allahu fiikum sida caadiga waan aragnay duruumo cid kale aan ka dambaynin oo aan dhaqaalakeedaan haysanin oo meelo du- kala duwan ka yimideen ee cilmi majaan ah lacag la-aan na siiyey cidna aan wax u dhimin dadna aan caayin kooxna aan ammaanin si lagu hela waa adag tahay si lagu hela waa adag tahay inta caawa aan fidinay koox waxa loo geysta ma jirto lacag ma jirto cid gorin loo ammaano ayaga ficilna ma jirto cid ka dambayso booba ku soo qaado bil qortana ma jirto dulummada noocaasa oo qaaliga ah waan la heli karin inaan ka faa'iidaysano oo ilmahayna iyo xaasaskayna iyo carruurtayna aan keenno ay ka faa'iidaystaan ama waxaan arkaa fursa saciida fursad wanaagsan ayaan u arkaanay waayo maanta waxaa badatay in muxaadarooyin la qabto ilmihii wax kan lagu shubo colaad lagu beero cayn la baro annaga ma arkan weliga diinaysu caana weliga ma arkan annaga Ee, waxaa la yidhahdaa culammada noocan oo kale hadda ah wax lagama dhegeysan karaa la yidhi mar waxaana la yidhi niman ka soo baxeen jaamacad oo jaamic aan ahayn darsi lagama qaadan karo haddana jaamicii markuu yimiday waa kanaa sheekh cabdu- ee, sheekh cabdullaahi wuxuu kasoo baxay jaamacatulidiin kasoo baxay ee, sheekh axmed sida sidoo kale waa jaamici kale haddana maanta waxaa la leeyahay wax lagama dhegeysan karo ma fiicna caqiidadooda maxaa lagu leeyahay ilmahina la baraa sidaasoo kale la baraa marka si taas looga badbaada marka culummadii aan looga shaqaynin ilmahayni inaan ka ilaalino meelaha aan ku habboonayn culummada ku habboonna aan hor keenno ee duruusta ay ka qaataan waa shay muhiim oo qaaligaas leeyahay marka intaasi ayaan ku darsadaa keliya culummada waxaan ka codsanayaa inay khayrka ilaahay u badiyo ay muxaadarooyinka inoo badiyaan makaan meeshan kawan inooga dhigaan saacadaha inoo badiyaan meel kastana ay taabtaan inaga baahitiraan baahida aan qabno waxaan ku jirnaa casrul fitan fitnooyinka ayaa aada u bateen waxaa loogu badbaadi karaa diintu aan baranno iyo culummada saafiga ah oo ka faa'iidaysano wa shukran jazaak allahu khayra jazaak allahu khayr walaalkeen waxaa jira oo iclaan yar aan idin- inaan idiin sheegan rabaa labaatanka bisha labaatanka bishan december waxaa dhici doonta muxaadaro ay soo qaban qaabinayaan gabdhaha oo gabdho keliya ah waxaa diyaar ah eh, sida gabadha hadda oo kale saciida eh, sheekh ciise iyo gabdho kale marka waxaa lagu qabanayaa masaajidka weyn ee stratam qaybta dumarka waxaa lala socda insha allahu tacaala maalin axada waaye oo labaatanka bisha december Eh, insha allahu tacaala ka qayb gal wacan Eh, waa halkay codsiga hadda uu soo gudbiyey iyo culammada iyo dadkaba labaatanka sabti miya sabti waa cafwan sabti waay ah sabti okay waana dumar keliya codsiga halkan oo soo gudbo waa wax muhiima waay qofka weligiis lama ka baxaayo kanaa xun iyo kanaa xun iyo kanaa fiican iyo kanaa fiican ilaa inuu diinta barta ma aha halka islaamka wuxuu ku jiraa iyo inaad qofka fiican iyo qofka xun iyo waxa xun iyo waxa xun inaad ku kala garato inaad marka hore diintaada barato marka diintaada lagaga tarjuma qof walba waxaan kula talinayaa nafteeda marka bilaabaya in diinta loona wada barto leanna ayadaa asal ah Eh, taas markaa intaa uga baxo waxaa jirta wadankan aan joogna saa ogtihiin eh, ciidaha waxay isaga soo aadaysaa ma mar maalin shaqo munaasab maaha isla maalinta in xaflad ciida la sameeyo munaasab maaha meelihii lama haysto oo meesha soomaaliya ma aha guryaheenni ma aha waa meelo aan marti ku nahay marka waa lasii xajistaa waa lasii qabsadaa marka waxaa lasii xajistay lix iyo labaatanka february halkaan aan joogno waxaan lagu qabanayaa xaflad ciida waxaa noo soo qaban qaabi doona waa halkeen cabdullahi alcado insha allahu tacaala wixii macluumaada intaa dheer asagaa lagala xiriir karaa dadka oo dhan way kasoo qayb geli karaan khaasatan culamada codsiga loo gudbiyey Eh, maalin khamiis ugaan tahay kolley inta weekend lama isticmaali karo weekend halkaa lama isticmaali karo macdiratan weekendiga sabti iyo axad meeshaan way xajisan tahay saa maqleen marka maalinta عواي ما دام وقته قاضي وقتي قاضي.
عواي مذهبت الشافعية waxay qabtaa gabadhu inay diinta islaamka oo dhan barato culummadana waxaa waaye kitaab dhahaayo meeliblaha ka barata ama meeliblaha ka jirta ma jirto gabadhu keliya iyadoo maxjabada oon xurmadeedii iyo cawradeedii ay asturan yihiin ay bara kartaa culamaa u shaaficiya nimanka ugu waaweyn Waadix waa waxaa sheekh.
kamid a imaamka ibnu xajar alcasqalaani oo bukhaariga sharxay sideed iyo labaatan haween ah ayaana sheekhyaalkiisa kamid a imaamu shaafici sideed naagooda shaqeelkiisa ka mid Marka- ma jirto meel ku xadidayso بس بارك الله فيك جزاك الله خير ayar asmaa su'aal ma jirto waxaan ka baryaynaa horta marka ugu horeysa in wacdiga ilaahay nagu anfaco in ilaahay ka dhigo kuwa qaata in ilaahay naga dhigo kuwa diinta islaamka say tahay u barta say tahana ugu dhaqma dhaqanka diinta islaamka waa nagu yaryahay waxaan rajayahaa oo ilaahay aan ka baryahaa inuu nagu hanuuniyo sida diinta aan ugu dhaqmi lahayn wax laysu sheego oo ka fiican diinta ma jiraan cawada wixii laysu sheegay haddii aan intaynu joogto qaadano in badan baan soo hanuuni karnaa in badan baan wax dhacsii karnaa laakiin haddaan dhahno waa maqana waana ka tegay ah, marartu laa adri waxay taraysa male waxaan rajaynayaa oo ilaahayna ka baryayaa inuu ilaahay nagu anfaco ilaahay nagu hanuuniyo waxaan baranay iyo waxaan maqlnana ilaahay ka dhigo kuwa nagu anfaca qofka ilaahay hanuuniyo aa hanuunaysa qofka ilaahay baadiyeeyo aa baadiyoonaysa laakiin waxaa lagaa rabaa inaad adigu wixii lagu fara ka soo baxdo ma aha inaad ka dhigato ilaah ilaahay soo hadduu rabo hanuunaha ilaa wax badiya ka soo baxo ayaan rajaynaynaa waxaana rajaynaynaa muxaadaradan ku xigta inay waqti badan loo helo oo su-aalo waxa ummadda wax dhacsii kara waxaa waaye qofka su-aalkii qabto marka looga jawaabo oo qofta kalena ay maqasho wax badan oo hadalka socodkiisa uusan ka faa'iidaysan karin ay ka faa'iidaysanaysaa والسلام عليكم ورحمة الله